waxaan ahay ninkii saddexda nin ee shabaabka ah gurigiisa ku qabtay sideed iyo labaatankii bishii oktoobar ee soo weeraray hotel naasahablotu waa gartay kabacdi waxaanu usaaray madaxdii qaranka waxaanu ku balannay inaan ayaga ka warsugo kadibna waxaa ii xigtay handadaad iyo cagajugleen gurigii aan deganaan laigu yimid ilaa markii dambe ay xabadii igu bilaabatay istaafkayguna iyagoo idifaacaya baan anigu lafayygii kala soo baxay waa gartay marka saaka gurigaaga miyaa lasoo weeraray gurigayyaa lasoo weerara xabadaha iyo waxaadan dhuugsanqartu ay ka socda waa aya marka cidda soo weerartay waxay ahaayeen ciidamo gurisa iyo ciidamo nabad sugida oo isku daran bay ahayn markii gurigaaga ay soo weerarayeen ma kula hadleen mise un waxaad ka warheshay rasaas socota maya goodis iyo hanjabaad baa baryahanba igu soctay goodiskaas iyo hanjabaadkaasna macnaheeda waxaan u arkaa maxaa saddexda shabaabkaa u qabatay inuu yahay macnaheeda waxaan ogeysiinayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa shacabka soomaaliyeed inaa abaalgud layigaga dhigay in weerar marna caruurteeda lagu xirxiro marna aniga weerar xagga lagu soo qaado taas marka ummadda soomaaliyeed ayay u taallaa beesha caalamkay u taallaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkay u taallaa ra-iisul wasaarahay u taallaa haddii abaalgudkaydu noqdo in shacabka laygu soo dhex weeraray
adiga ragga nabad sugidda iyo booliiska ee aad sheegayso markay gurigaaga yimaadeen wax hadala miyaa idin dhex maray maxaa hadalna dhex marayaa xabad baaba laygu bilaabay xabad baaba saafkigaa joojiyey xabad baana afooda laisku geliyey
waa garta marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkaas
dhaawac labadaba waa jiraan
gartay intaas kadib maxaa dhacay waxaa dhacay dee wixii anigu dee meesha dawladdu halkaan ka sugaynay abaal mariso in maaragtay abaal mariyo in maaragtay abaal mariyo iyo ama maarata ayaa abaalgud waxaa lagaga dhigaba in marna caruurta layga xirxiro marna layga saaro
hadda maxaad is leedahay sababta saaka gurigaaga waa loo yimid inay ka dambayso ma adigaa lagu doonayey mise un guriga in lagala wareego ayaa la rabay waa la doonayey waa la doonayey waana loogu talagalay arrinta iyada ah in aniga laygu soo weeraro dhibaatadaa laigu geysto gartay hadda gurigaagii ma adigaa gacanta ku hayo oo weli ku sugan iyo ciidanka ilaalada ku ahaa anigu waa lafahygii aan la baxay walaala lafahygii baan la baxay marka ciidankii nabad sugidda ahaa ayaa gurigaagii jooga iyagaa soo weeraray iyagaana galay xaafadii anigu waa iskaga soo baxay maadaa ka gaadhay ciidankaygii baana isoo saaray marka intaas baan idin ogeysiinaya marka ciidankuma waxay kuu sheegeen wax tuhuna oo ku aadan in adigu xiriir aad la leedahay nimankii weerarka
suuragal maahan waxaasi suuragal maahan waxa weye maxaad u qabatay weye maxaad u qabatay shabaab weye ujeedka la weeraray aniga sarkaal sare oo ka tirsan xoogga dalka ayaa tahay sida aad ii sheegayso marka taliska sare ee xoogga ma ogeysiisay arrintan
haddaa ma joogaaba haddaa ma dhex joogaa taliska guud waa garta marka maxay kuu sheegeen maxaa lai sheegi lahaa de haddama riboortkii bixinaya dhibaatada igu dhacday waxayna u taallaa ummadda soomaaliyeed u taallaa shacabkay u taallaa marka weli caruurtaadii ma xiran yihiin war maya caruurteedii gurdoodii ku xiran yihiin oo ayageebaaba haystaba dhulkii oo dhan